bismillaahi raxmaani raxiim duwar wanaagsan dhegeystayaal halkan waa dalsan f m kusoo dhawaada warka tuhuur qodobada maanta aan idiin haynana waxaa ka mid ah
waafaano dheeraad oo ka soo baxaya dagaal maanta ka dhacay degmada xudur ee xarunta gobolkaasi bokool
dhaliska ciidamada milatariga somalilan oo ka hadlay dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada laascaanood
gudoomiyaha gobolka hiiraan oo war ka soo saaray wejiga labaad ee dagaalka al-shabaab iyo fatahada laga cabsi qabay inuu sameeyo webiga shabeelle
hay-adda hormuud salaam foundation oo deeq lacag ah gaarsiisay xarunta hamaama ugaaso oo lagu xanaaneeyo caruur laga soo kala uruuriyey waddooyinka muqdisho
maamulka degmada cabdilcasiis oo maanta qiibiye raashin laba boqol oo qoys oo danyaraha kuwaas oo ka mid a dadka deegaanka
wararka dibadda saaxiibayaal warkeena duur maanta aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah
haweynta mahooda qaawan dartooda madaxa looga shubay caano gorgor oo la soo xiray
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waa arbaco labada bisha afraad sanada labada kun sadexlabaatanitaad maqasheen qodobadii wararka ayay ahaayeen kusoo dhawaada warka faahfaahsan
aynu ku bilownaya faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal maanta ka dhacay degmada xudur ee xarunta gobolka bagool sida warkan uu nagu sii dheereynayo wariyaheena cabdisalaan juulo shaakir faahfaahino dheeraada ayaa waxa ay kasoo baxayaan dagaal xooganaa oo degmada xudur ee xarunta gobolka bakool ku dhex maray ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa koonfur galbeed oo dhinac ah iyo dagaalamayaasha al-shabaab dagaalka ayaa waxa uu ka dambeeyey ka gadaal markii sida la sheegay xubno ka tirsan al-shabaab ay weerareen saldhigga ciidamada dowladda iyo kuwa koonfur galbeed ee degmada xudur waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan saraakiil ka tirsan ciidamada koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay inay iska difaaceen weerarka kaga yimid dhinaca al-shabaab islamarkaana khasaaro xooggan ay ku gaarsiiyeen dagaalka wararkii ugu dambeeyey naga soo gaaraya degmada xudur ee gobolka bakool ayaana sheegaya in xaaladda deegaanka ay haatan tahay mid degan islamarkaana isku socodka dad gaadiidka iyo ganacsiga ay si caadi ah u shaqeynayaan degmada xudur ee xarunta gobolka bakool ayaa waxa ay ka mid tahay degmooyinka ay go-doomiyeen al-shabaab waxaana madaxweynaha koonfur galbeed iyo saraakiisha ciidamadu ay sheegeen in dhowaan go-doonka laga qaadi doono degmadaasi oo muddo fara badan ay u go-san tahay dagaalamayaasha al-shabaab degmada xudur waxa ay ka mid tahay degmooyinka inta ugu badan ay ka dhacaan weerarada kala duwan oo ay ka dhashaan khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac
militariga somalilan ayaa ka hadlay dagaaladii ugu dambeeyey ka dhacay magaalada laascaanood ee xarunta gobolkaasi sool sida warkan uu ku faahfaahinay waryaheena cabdinaasir cadaala
taliska ciidamada milatariga somalilan ayaa ka hadlay dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada laasacaanood u dhexeeyey ciidanka somalilan iyo kuwa s a c iyo sidoo kale guud ahaanba goobihii lagu dagaalamay taliyaha qeybta labiyo tobanaad ee ciidanka somalilan genaraal faysal cabdi bootaan ayaa sheegay in ciidamadeeda ay weerar kusoo qaadeen kuwa huwanta ah balse ay ka hortageen weeraradaasi kaga yimid dhanka s a c taliya bootaan ayaa hadalkiisa waxaa intaasi uu ku daray in ciidanka huwantaha ee soo weeraray ay isugu jireen ciidamo puntland ah iyo sidoo kale kuwo habbeelaad u abaabulan iyo weliba waxa uu ku sheegay kooxo argagixiso ah balse ay ka guuleysteen islamarkaana rag badan ay halkaasi kaga dileen ugu dambeyntii taliyaha qeybta labiyo tobanaad ee ciidanka somalilan genaraal faysal cabdi bootaan ayaa sheegay in hadda ciidamadu ay ku sugan yihiin taliska gooja cadde ahna difaaca ugu weyn ee halkaasi ay ku leeyihiin ciidanku muddo ku dhow laba bilood ayaa waxaa duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ku dagaalamaya ciidanka militariga somalilan iyo kuwa deegaanka la magacbaxay s c
mahadsaned cabdinaas cadaala markana gudoomiyaha gobolka hiiraan ayaa war ka soo saaray wejiga labaad ee dagaalka lagula jiro al-shabaab iyo fatahaad laga cabsi qabo inuu geysto webiga shabeelle maamulka gobolka hiiraan ayaa ku dhawaaqay wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaabkaasi oo laga fulinayo ama la filayo inuu dalka oo dhan si toos ah uga bilowdo dowladda soomaaliyana ay horey ugu dhawaaqday dagaalkaasi wejiga labaad ah gudoomiyaha gobolka hiiraan ayaa waxa uu war ka soo saaray wejiga labaad ee howlgalkaasi waxaana mar kale uu ku baaqay in deegaanada maamulka hirshabeelle si toos ah ay kaga bilaaban doonaan howlgalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab waxaana intaasi uu ku daray in gobolka uu gudoomiyaha uu ka yahay ee hiiraan ay ka bilaawdeen howlgallada horey loogu dhawaaqay haatanna ay diyaar u yihiin in wejiga labaad ay halkaasi ay ka bilaabaan gudoomiyaha gobolka hiiraan ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay xaaladaha biniaadinimo ee ka jira deegaanadaasi waxaana ugu baaqay hay-adaha gargaarka inay gacaninay gacan ay ka geystaan dhibaatooyinka ka jira deegaanadaasi sidoo kale bulshada ku nool gobolka hiiraan ayuu waxa uu ku ammaanay doorka ay ka qaateen dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab waxaan rabaa dadka reer hiiraan ama reer hirshabeelle ee webiga shabeelle uu maro magaalooyinka uu maro waxaa naga soo gaaraya fariimo allaarmi ah dhinaca dowladda etoobiya ama aan idhaahdo dowlad deegaanka soomaalida ayaa naga soo gaaraya ma aha inaan leenahay ha la qaxo ama aan hadda cilaaminayna in la guuro laakiin ateshin inuu jiro ateshin oo arrintaa dhegta kor loo hayo intaasi waxaanu ku wargelinaynaa shacabka degeen intaan carabka ku soo dhuftay intaa haddaan ka soo daadego annaga waxaan ku jirnaa dagaal dhagaarqabuhuna fayrus badan u isticmaalaa hay-adaha samafalka waxaan leenahay waxyaabahaan hadda ka soo hadalnay oo ah in sanadadii hadda la soo dhaafana intooda badan ay abaar ahaayeen dalkuna uu galay dagaal loona baahan yahay meeshii laga saaray cadowga in wax kale lagu bedelo waxbarashadii caafimaadkii saldhigyadii iyo amnigii tababaradii ciidamada buliiska maxaan ku idhaahdaa in maskixiyan loo dhaqo dadkii labaatanka sane ay haysteen cadowga uu haystay barnaamijka xasilinta in deg deg looga howlgalo waan soo jeedinaynaa hay-adda w f b waa hay-ad bulsho waa uga mahad celinaynaa wixii ay dadkan la soo mareen iyo siday yani gargaar u gaarsiinayeen waa uga mahad celinaynaa ayada qudheedu waa inay dhowrto saddex iyo tobankii bisha iyo labaiyo tobankii bid u ahaa ma garanayo halkanuu ku jiraa dukumentigii
gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyta ayuu kaasi ahaa hay-adda hormuud salaam foundation ayaa waxa ay deeq lacageed gaarsiisay xarunta maamowgaaso lagu xanaaneyo caruurta laga soo reey wadooyinka magaalada muqdisho ilham astab nuur ayaa warkan inoo faahfaahinaysaa عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون hormuud salaam foundation ayaa deeq lacageed waxa ay gaarsiisay xarunta maamo ogaaso oo lagu xanaaneeyo caruurta laga soo aruuriyey wadooyinka muqdisho kuwaasi oo ahaa derbijiif deeqdan oo isugu jirta lacag iyo timir ayaa hay-addu ugu talagashay in wax loogu qabto baahiyaha ka jira xarunta oo lagu daryeelo caruurta danyarta ah oo ku taala magaalada muqdisho gudoomiye ku-xigeenka hay-adda hormuud salaam foundation raaxo xuseen xirsi oo ka hadashay munaasabada deeqda lacagta ayaa sheegtay in lacagtan loogu talagalay in wax loogu qabto xarunta maadaama lagu jiro bisha barakeysan ee ramadaan alxamdulilaah maanta waxaan la joognaa xarunta maama ogaaso een, oo ay ku xaraysan yihiin ar- lagu xanaaneeyo arday markii hore ilmo markii hore een, koolada iyo meelahaas joogay oona ka yimid qoysas kala duwan sida kuwa agoon ah kuwa rajo ah kuwo kale oo ayagana barakacayaal ah waxyaalo kala duwan ay iskugu jiraan Een, hormuud salaam foundation een, bisha ramadaan awgeed waxay ka shaqaynaysay howlihii afurinta bisha ramadaan maanta waxaan la joognaa xarunta maama ugaaso oo aan soo gaarsiinay lacag iyo timir een, annagoo uga dan leh inaan maan uga farxino bisha ramadaan awgeed een, ilmaha inta sooman iyo inta kalena macnaha een, looga faa'iideeyo Een, run ahaantii waa xaalad xanuun badan ilmo soomaaliyeed oo ubaxi bulshada ah oo haddana dhibaatooyin kala duwan macnaha intay soo asiibeen halkaan yimid haddana weli baahidii ay u baahnaayeen aan wada haysanin oo u baahan in la garab istaago maxaa yeelay ilmaha soo koraaya waa lafdhabarti bulshada waxay u baahan yihiin mar walba in laga kabo meelaha ay dhibaatada ka qabaan siraad maxamed nuur maamo ogaaso oo xanaaneyso caruurtan ayaa kaga mahadcelisay hay-adda hormuud salaam foundation deeqda lacageed oo ay soo gaarsiisay iyadoo tilmaamtay inay tahay hay-adda keliya ee soo xasuusata marka la gaaro bisha barakeysan ee ramadaan ilaaha ma hadda iska leh waxaa subaxaa nala joogo hormuud salaama foundation oo ah ee, la jirka iyo umaciinaha inta mudan oo soomaaliyeed aadaan ugu mahad celinaynaa bilowga bisha ramadaan waxayna soo gaarsiiyeen raashin ee, maxay ahaytood ee, timirayna soo gaarsiiyeen maantana ma ballaq lacageed ay noo wadaan ilaahay khayr badan ha siiyo ee, waxaan dhihi lahay meesha ka soo qaadeen wax ka barako badan ilaahay subxaana qaadirka ee ha idinkugu bedelo sida aad ilmahan ugu naxariisateen oo maxaytood aad usoo fiiriseen ramadaanka horena waa nala joogteen haddana waa nala joogtiin aadaan idinkaga mahadcelinayna caruurta lagu hayo xarunta oo hadda barta qur-aanka ayaa uga mahad celiyey hormuud salaam foundation booqashada ay soo booqatay asalaamu calaykum aan magacii waxaa allah maxamed yuusuf siidow hadda waxaa jooga maamugaaso horta horeen waxaa joogi jiray elgaabts hadda maamugaaso ay soo qabatay xarunteeda ay keentay waxna waa ka barta qur-aankan dhax baa marooyaan kheyr laasiya maanta waxaan soo booqday hormuud salaam production kheyraasi ilaahay lacageen oo keenay iyo waxna anfacay waa maad celinaynaa
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan joogaa xarunta maamugaaso reeto shantel horta waxaan joogi jiray ceelgaabta ayaan joogi jiray derbiyaan jiifin jiray ma ma- xarunta maamugaaso ayaa maanta lii keenay waa waa maanta amaaday hadda waa kanaan saasaanan ahay waxaan waxaan maanta noo soo booqday hormuud aa noo soo booqatay hormuud salaam banki adaa maanta noo soo booqatay waxay noo keeneen waxaan cunno badar iyo waxaasay noo keeneen ilaah khayr asiib lacag iyo waxaasay noo keeneen ilaahayow waxaas wax ka weyn allah uu saalo hormuud salaam foundation waxaa maalmihii lasoo dhaafay ay ka wadeen gudaha soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho gargaar isugu jira raashin iyo lacag waxaana ka faa'iideystay dad aada u fara badan ilhaan mustaf nuur raadiyaha t v-ga dalsan muqdisho
halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waraadiyaha dalsan ee muqdisho markaana akhbaaraadka dibadda haween dimahooda oo qaawan dartood madaxa looga shubay caana garuur ayaa la xiray laba habeen ah ayaa lagu xiray dalka iiraan kadib markii lagu weeraray caana garuur sababo la xiriira inaysan xiran xijaabka muuqaal lagu baahiyey baraha bulshada ayaa laga arki karaa laba habeen ah oo ku sugan dukaan markaas oo uu weeraray nin waxa- wuxuuna bilaabay inuu la hadlo kadibna wuxuu la soo baxay dhalac caana garuur ah ay ku jiraan kadibna madaxa ayuu uga shubay waaxda cadaaladda dalka iiraan ayaa sheegtay in labada haween loo xiray sababo la xiriira inay dimahooda ay qaawiyeen taasoo dembi ka ah dalkaasi iiraan arrintan ayaa imaaneysa bilooyin un kadib markii dalkaasi ay ka dhaceen dibadbaxyo ruxay iiraan oo dhan oo lagu dalbanayo soo afjarinta in haweenka lagu qasbo xirashada xijaabka ninka ayaa isna sidoo kale loo xiray sababo la xiriira inuu dadka ku dhibaateeyey meel public ah gudaana dhegeystayaal warkii duura aad maanta kala socdeen raadiha dalsan muqdisho soomaaliya oo naginta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel